Kulanka bilaha ah ee culummada iyo Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Jubbaland ayaa ka qabsoomay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaasoo diiradda lagu saaray doorka culimada ee ka qayb qaadashada xalinta khilaafaadka bulshada. Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, haweenka, culimaudiinka, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Jubbaland oo uu weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo marti sharafka leh. Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Jubbaland Mudane Haw Yuusuf ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulanka iyo sidoo kale waxyaabihii markaasi looga hadlay isagoona sheegay in kulanka uu socon doono muddo laba maalmood ah.
waxaa rabaa inaan idhaahdo wasaaraddan intaan soo wadnay oo annaga kuley aan joogay maxamed ahaan shaqo fiican ay nala qabteen annagoo riskiga iyo xaaladda iyo duruufaha hadday noqoto mid dhaqaalo hadday noqoto inaan weli la kafaa- la kafaala qaadi karin xagga amniga oo laga yaabo inuu qofka shaksiyan u baahan yahay amni gaar ah markii barnaamijyada qaar uu ku jiro Ee, waxaa rabaa marka inaan idhaahdo waad mahadsantihiin ee, si kulliyan iyo si guud ahaan ee, shaqada ummadda aad u haysaan annagana waxaan markhaati ka nahay shaqada aad la haysaan qodobka marka halka ugu gudbo ee barnaamijkan hadda aan fadhino ma aha mid cusub waa soo wadnay kolley wixii farsamo ah iyo magaranaysaa aqoon isweydaarsi ah ee, oo idinkaan idinkaga dhigi doonaa laakiin annaga waxaa qadaarankeenu yahay waxaan marba ka hadalnaa baahiyaha jira oo inta hadda laga dhawaajiyey wasiirku ka dhawaajiyey amiinta ajendaha hadda ku qoran oo hadda agaasimaha noo dulmaray hadday noqoto xaaladdan magaranaysaa waqafkii wax ku saabsan qodobkaas waqafka dadkii la fahansiiyey rabaa runtii ee culimmadana wax badan ay u sheegtay laakiin koleels badan u baahan yahay sababto qofku markii la rabaa in sheygaas uu fahmo uma baahna hal mar iyo laba mar un baan keliya wuxuu u baahan yahay qalbi baatinka inuu sheygaa galo oo si fiican loogu celceli u baahan yahay marka ee, isla shaqada kulliga guud ahaan waxaad is leedahay wasaaraddan ee, waxyaalaha aan ku arkay ee, sida hadda uu sheegay ee, ninka walaalkay oo ka yimid magaaladaas ee, jinaac abdalo ahmiyad badan lama siinin balse dhanka kale markii loo fiiriyana wax walbiida aabbo waayo hooyo aabbiida waa waan ognahay taa marka marjaca sideeda waan ognahay haddan waa culummada waa markii fiiriya kaliyaa joogno culummadana wasaaraddan ay la shaqaysaa wasaaradaha markay shaqada cusanayo hadda wasiiradaha saxabkii la fadhiyo waxaa laga yaabaa markay ganacsado u yeeraayo shaqo qabanaya si culimmadu ku darin macnaha si culimmada kasoo qaybgelin taa marka waxay isleedahay waa wax meesha ku jiro oo rabaa inaan ka sugnina barnaamijkaas waxaan rabnaa inaan ciribtirno barnaamijkan hoos loo dhigay waxbarashada diinta diinta hoos loo dhigay oo maadiga kor loo qaadan rabnaa inaan ku gudubno maadiga waxbarasho waa loo baahan yahay laakiin barnaamijyadan waxaa iskale barashada arrimaha diinta iskale okay marka waxaan rabnaa wax hadda laga hadlaya aniga waxaa iga muhiimsan inaan fahanno wax xaggee ka jiraan kow laba waa fahanna meesha ka jiraan saddex waxaan rabnaa inaan ciribtirno barnaamijkaas iyadoo aan ognahay markiin wakti u baahan tahay markii wax la ciribtirayo labada shay ugu muhiimsan waa dee ciribtir waxaa jira wax dhibaataynaya saaki haddii aan dhahno eh, wax nala arkay hala dilo ama hala weexeeyo dhankaas waxaa laga yaaba waxay leedahay cillad ay leedahay iyo waxay ugu reebaysaa wax kale ciribtir ciribtir kalena waxaa jira oo sheegii aad ugu talagashay keli asiibaya barnaamijkaasna ku guulaysanaysa lakin waxay u kala duwan yihiin kan hore wakti wakti ma qaadanayo durba waa ka gaaraysaa go-aan sababtaa waxaad aragtay haddaad isku dayay inaad disho ka tallaabsatay waxay noqonaya inaad go-aan darda gaartay waxaa ugu muhiimsan marka midka kale wakti ha qaato laakiin in targetka laga guul gaaraa ugu muhiimsan